waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in dilkii ugu dambeeyey saacadihii saacadii lasoo dhaafay ama saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho inuu ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha goob ku dhow dhismaha dahabshiil xarunta ganacsiga ay ku leeyihiin waxaan rabaa inaan in yar oo tafaasiila ka bixiyo sababta keentay dilkaas dilalka ka dhaca magaalada muqdisho noocyo fara badan ayay isugu jiraan inta aanan ka hadlin ka hor waxaan jeclaan lahaa dilka maanta dhacay inaan sababeeyo wuxuu ku saabsanaa dhalinyarada shidada iyo qaska amaan la marin habaabiyey ka wada magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya isku day ay doonayeen inay dad ku dilaan markii ciidamadeena ay ka war heleen in ay soo qabteen iyadoo aan la gaarin goobtii baarista ee loo wadayna ay bistoolada la soo baxeen sidaasna ay ku toogteen ciidamada laamaha amniga ee soomaaliya ciidamadeena waxaad garanaysaan waxaa la dilay kuwii bistooladaha ku hubaysnaa ee doonayay in ay waxyeela u geystaan shacbiga soomaaliyeed anigu ma garanayo goob ilaahay ugu ballan qaaday iyo jannada ay u degdegayaan in ruux islaam ah ama bini aadam ah naftiisa ay gooyaan waxaan rabaa waxaan rabaa waxaan rabaa inaad yaro ifisid laba dhalinyaraa lasoo qabtay waxaa looga shakiyey in ay damacsanaayeen in ay dad dilaan markii lasoo qabtay kadib ay bistoolada lasoo baxeen marka ma iska horimaad baa dhacay ciidamadeena iyagoo u gudanayo waajibaadka saaran ee loo dhaariyey iyo amaradii ay siiyeen madaxda qaranka ee ujeedadoodu ay tahay sidii shacbiga soomaaliyeed ay u heli lahaayeen nolol ka dooraroonta maanta ay haystaan annaga oo og in dilalka ka socda guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay u dhacaan siyaabo kala duwan dilalka ka dhaca magaalada muqdisho waxaan jeclaan lahaa toddobaadkan inaan in yar ka iftiimiyo dilalka ka dhaca magaalada muqdisho waxaa geysta dadka diidan in ay soomaaliya hesho nabad iyo xasilooni kuwaasoo aaminsan haddii nidaam xasilooni ah la helo in aysan sii haysan doonin waxa ay haystaan cidda ay doonaan ha ahaadeen dilalka ka dhaca waxaa ku jira magaalada muqdisho kuwa siyaasadeed kuwa ganacsi aargoosi nooca uu doono ha ahaado khilaaf ka dhex dhashay laba qof dil uu sababa ayaa ka dhaca magaalada waxaan rajaynayaa maalmuhu waa dhow yihiin shacbiga soomaaliyeed dulqaadkii waa ka dhamaaday mas-uuliyiintii qarankuna ma aqbali doonaan mar dambe in arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qoorgooyadan ku haya shacbiga soomaaliyeed inay sii socoto waxaan idin xaqiijinaynaa magaca ay doonaan iyo diinta ay doonaan iyo aayadaha qaybta ay doonaan qur-aanka ha ka rumeeyeen maalmahoodii inuu dhow yahay kooxaha qorgooyada ku haysa shacbiga soomaaliyeed